Degmada Hengelo ee gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha xarun caafimaad oo hab isku tashi ah dhowaan looga bilaabay degmadaasi si bulshada magaaladaasi ay u helaan adeegyo caafimaad oo ku filan. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay odayaal, dhalinyaro, haween, maamulka degmada iyo waxgarad kale. Ugu horeyn duqa degmada Hengelo Mustafa Caydiid ayaa ka warbixiyay baahida loo qabo hirgelinta xarunta caafimaad.
Isbitaalka cusub ee degmada Hengelo runtii isbitaalkan sida laga sheekeeyey waa isbitaal lagu bilaabay isku tashi bulsho waxaana bilaabay oo aan si gaar ugu mahadcelinaynaa dhallinyarada iyo waxgaradka iyo haweenka deegaanka xingelool ama degmada xingelool meel fiican buu runtii marayaa oo maaragtay uu soo gaadhay runtii waa uga mahadcelinaynaa waxaana la rabaa in maaragtay laga wada qayb qaato insha allah haddii la haydno cisbitaalkan cusub wuxuu ka mid yahay baahiyaha ka jira degmada runtii sida laga sheekeynaya haddeer waa maaragtay waxaanu u baahannahay ama baahiyaha ka mid a xagga caafimaadka marka laga hadlo in xarumaha caafimaadku ee degmadu ay yar yihiin sida laga sheegayna laba xarumood oo kale ay yihiin msg hal cusbitaal runtiina kan baahi weyn loo qabo runtii fikirkii iyo maaragtay isku tashigii lagu bilaabay fikir muhiima buu ahaa wakhtigeedan ku soo aaday waxaa la rabaa marka hadda meel buu marayaa in maaragtay halkaa maaragtay laga sii wado dhanka kale qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in laga qayb qaato dhammaystirka xarunta oo ay baahi weyn u qabaan bulshada xingelool waxaan leenahay xaruntaas aad aragtaan bulshada reer xingolool baa si iskaa waxu qalabso ah ku bilaabay heerka ay maanta maraysana geeyey waxaan idinka rabnaa ooaan idinka rajaynaynaa inaad farriintayadu way idinsoo gaari doontaaye aad uga soo jawaabtaan sida ugu dhaqsiyaha badan
hawsha tan ciddii gacanta ku haysay baannu u mahadcelinaynaa oo u badan oo runtii ah dad dhallinyaro ah iyo hooyooyinkan nala jooga anugu xoogaal baanu ahaayo hawshaasi oday gacan kama geysan laakiin maanta meesha ay soo gaartay waxaa la rabaa dee inaynu ka qaadno keliya dee hadal intii la odhan lahaa waa la yidhi baaq intii la odhan lahaa waa la yidhi anugu keliya waxaan ayidayaa baaqii halka ka baxay oo guddoomiyaha degmadu inooga horreeyey iyo odayaashii kale iyo xildhibaannada iyo hooyooyinka iyo odayaashama waxa la qabaa baaqi keliya waxaan adkaynayaa innaga barnaamijkani wuxuu ku fiican yahay reer xingabool baan nahay wixii aynu u kacno waa dhismayaan anugu rajo waxaan ka qabaa meeshan inay dhismayso waxyaaba badanoo isku tashi saasoo kale loogu kacay waxay ku dhismeen wakhtigii la malaynaya wakhti ka horreeya ayay ku dhismeen marka anugu waxaan ka qabaa rajo fiican inay markay fariintan dhegaystaan dadka reer xingelool iyo dadka ku xidhanba iyo dadka soomaaliyeedoo wanaagga jecelba inay hawshan markay arkaan ay qaybta ay leeyihiin ka qaadan doonaan